waxaan joognaa magaalada madobo ee ismaamulka tana river kenya magaaladan aan joogno ee tana river mid ka mid ah dugsiyada qur-aanka ku yaalo ee caruurtan aad arkaysaan yaryar wax lagu baro qur-aanka ayaanu joognaa weli dad da-ah ay sidoo kale qur-aanka halkan lagu barayo dugsigii markii hore ay carruurta wax ku baranayeen oo dad walaal ah ay lahaayeen waxaa hadda la go-aansaday in dhulkii iyo guryihii isla dhisnayba la gado oo lagu gado lacag yar oo hal milyan iyo boqol kun ah waa wax toban kun oo dollar ama wax yaroo la jiro macallimiinta boqolkiiba toddobaatan ilmaha waa masaakiimo iyo qaar agoomo ah soddon oo keliya ayaa halkii cunug waxaa laga qaadaa shan boqol waana laba macallin bal waxaa meeshii imaatay in dhulkii la iibiyo ama la gado waalidkii carruurta dhalayna ma aha kuba awoodo waxaa ummadda islaamka ee soomaaliyeed iyo muslim meel walba ay joogaan la idinka codsanaya amaba laga codsanayaa in carruurtan yaryar aynu u iibino halka ay hadda wax ku baranayaan oo ah meel uu qof walaal leeyahay dhulka iyo labada qol ee ku dhisan iyo lacagta lagu rabo way kala weyn tahay lacagta waa wax aada u yar dhulka beeciisana iyo guryaha intaas way ka badan yihiin waxaa walaalaha kheyrka jecel laga codsanayaa hadday tana river joogaan haddii ay bangal joogaan haddii ay madhowa joogaan garis hadday joogaan meel walbaoo dunida daafaheeda kenya iyo caalamkaba soomaalida iyo muxsiniinta joogta waxaa laga codsanayaa dadkan yaryar ee qur-aanka la xifdisiinihayo in aynu u iibino dhulkan iyo dugsiga hadda ay wax ku bartaan si ilmaha qur-aanka kariimka baranayaan ay usii helaan fursad ay horay ugu sii wataan qur-aanka barashadiisa macalin magacaaga iyo dugsiga meesha uu ku yaalo iyo baahida aad qabtaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa lalahaa isaaq maxamed xasan macali saaq maxamed xasan waxaa lalahaa baahida aan qabno dugsigan hadda madhowa ku yaalo oo gurigan hadda aan dugsi aan ku akrisano waxaa weeye dugsigan waxaa la rabaa waxaan rabnaa markay soomaalida meel allaala meel ay joogaan inay nagu saacidiyaan gurigan hadda aan joogno oo iib baa lagu rabaa in maarata soomaalida meel allaala meel kasta meel allaala ay joogaan ay nagu saacidiyaan oo noo gadaan oo muslimiinta ayaan ka codsanayna caruurtan hadda si laba laba laba laba laba loo kala qaadaya sidan oo qayb wax laga qaato waa shan boqol aan ka qaadanaa inta kalena waxay ilmihii ogoominaha ku jiraan oo waxba aan ka qaadanayn ilmihii oo ilmo oo masaakiima oo dadkoodana waxba aan bixin karin ay ku jiraan oo aan aan waxba ka qaadanayn laakiin intooda badan inti maarata oo shan boqol aan ka qaadana way u jiraan inta kalena ogoomo iyo waxaa isku dhex jiraan ilmihii masaakiinta isku dhex jiraan waxaan u baahannahay dhul baan u baahanahay marka dhulkan haddaan aan joogno haddaan dugsi ku haysano beec lagu raba marka in loo iibiyaan rabna insha allah hadduu ilaa yaraa sooma lacagta lagu raba one point one hal milyan iyo boqol kun haa lacagta lagu rabo dugsiga waa meeqaa dhulka hal hal milyan iyo boqol kun dadka waxaan u baahnahay marka waxaan codsanaha dhulka inaan gacanteena ka bixin oo muslimiinta oo noo garab qabtaan oo dhulka noo gadaan ani magacayga ibraahim cumar cabdi baa la yidhaa toddobaatan iyo toddoba sanaan jiraa ilmaha yaryarkaan wax la bartaa meel aan wax ku barana ma haysano ilmahanayto waxaa waye meeshan tarafka islaam bay u badan yihiin dadka joog waa iska tarafka islaam nin diinta daryeelaya ma jirto nin alla raba ma jirto ilmahan aad arkaysa marka bacdigeeda inti waxa ay wadaadada ka qaataan inti kale waa inti wax laga qaadanaa badan marka bacdi wixii laga qaatana fii sabiilillahi yaa lagu baraa shan boqol baa laga qaatay shaba wadaad baa joogaan marka muslimiinta waxaan ka cunaya waxaan ka codsanaynaa oo dadka soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inaan meel aan wax ku barano oon dadkanito oo ma aragtay diinta dhan oga taagan oo tarafku islaamka aan ilmahooda si fudud wax lagu bara oo waxba laga qaadan oo diinta loogu soo yeeray codsigayo waa saas muslimiinta hana caawiyaan meel aan wax ku barana hanaloo iibiyo taas ayaan ka codsanaynaa muslimiinta wixii faahfaahin ah waxaad la soo xiriiri kartaan eber toddoba sagaashan iyo kow konton iyo shan sagaashan iyo saddex soddon iyo shan